أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo cabdiraxmaan ciro ayaa shaaciyey in uu diyaar u yahay in qaybo ka mid ah maleeshiyaadka somalilan uu u diro marinka khaza si ay u garabsiiyaan ciidanka yuhuudda saraakiil iyo askar murtadiinta ka tirsanaa ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday silsilado weeraro ah oo saacadihii lasoo dhaafay ay mujaahidiintu ka fuliyeen degmooyin ka tirsan gobolka baay wiilka madaxweynaha dowladda yuganda ayaa ku dhawaaqay in ay si rasmi ah u jareen xiriirka kala dhexeeyey dowladda turkiga kulan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe iyo beesha shanta aqoon-yar gaabane ayaa ku soo dhammaaday degmada miirtaqo kaasi oo laga soo saaray bayaan ka kooban qodobo dhowr ah kooxda riddada soomaaliya ayaa cagafgelisay cisbitaal ay jiifeen dad bukaanno ah iyo masjid ku yaal magaalada caasimadda ah ee muqdisho beesha mirifle ee degtaa wilaayada shabeellada hoose ayaa deegaan hoostaga degmada kurtunwaarey ka furtay madaraso lagu baranayo qur-aanka kariimka iyo culumtiisa ugu yaraan afar iyo toban qof ayaa dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib qarax weyn oo ka dhacay bakhaar hub lagu kaydiyo oo ku yaal waqooyi galbeed ee dalka suuriya wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa deegaan ka tirsan wilaayadaasi kusoo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka cadowga allaah
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran cabdiraxmaan ciro ayaa shaaciyey in uu diyaar u yahay in qaybo ka mid ah maleeshiyaadka somalilan uu u diro marinka khaza si ay u garabsiiyaan ciidanka yuhuudda walaalkeen cabdulqaadir moxamed rabbaani ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya madaxa maamulka ashaadalla dirirka ah ee somalilan murtad cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cirro ayaa ku dhawaaqay in uu diyaar u yahay in ilaa iyo laba kun oo askari oo ka tirsan maleeshiyaadkiisa uu ku biiriyo ciidamo caalami ah oo la doonayo in loo diro marinka khaza sida uu ku waramay wargeyska yuhuudda ee the jerusalem post ciro ayaa go-aankan ka sheegay mar uu shalay arbacadii waraysi bixiyey isaga oo caasimadda washington kaga qaybgelayay shir caalami ah oo loogu magacdaray wadahadalka bariga dhexe iyo maraykanka isaga oo murtad ciro ka hadlaya arrintan waxa uu yidhi haddii maraykanka iyo yuhuuddu iga codsadaan oo ay weydiistaan in ciidamo ka socda somalilan aan ku biiriyo howlgalka marinka khaza diyaar baan u ahay howlgalkan ciro rabo in maleeshiyaadkiisa murtadiinta uu ku biiriyo ayaa ka mid ah ciidamo calooshood u shaqaystayaal la doonayo in maamulka yuhuudda ay ku gacansiiyaan xasuuqa walaalihiin reer falastiin iyo qabsashada marinka khaza kuwaas oo loogu magacdaray ciidanka caalamiga ah ee xasilinta dowladda salibiyadda ah ee uganda ee duulaanka mactab kudirirka ah ku joogta soomaaliya ayaa iyaduna dhowaan si rasmi ah u ogolaatay in kun iyo laba boqol oo askari ay u dirayso marinka khaza si ay uga qayb noqdaan howlgalka wejigiisu yahay xarbul wakaaladeedka loogu magacdaray in lagu fuliyo barakicin iyo xasuuq hor leh oo ka dhan ah muslimiinta walaalahiin reer falastiin duulaankan cusub ee qorshihiisu socdo oo maraykanka uu hogaamin doono ayaa loogu talagalay in qiyaastii labaatan kun oo askari la isugu geeyo magaalada khaza si ay u xoojiyaan ciidamada yuhuudda ee barakicinta iyo isirsifaynta ka wada dhulka barakeysan ee muslimiinta walaalahiin reer falastiin dabayaaqada sanadkii hore ee laba kun shan iyo labaatanka ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda benjamin netanyahu uu maamulka gaalo raaca ah ee somalilan u aqoonsaday dal ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale iyadoo dhanka kalena la ogaaday in yuhuudda iyo maraykanka ay saldhigyo militari ka samaysteen magaalada istaraatiijiga ah ee berbera ugu dambeyntiina dowladahan afrikaanka ah ee uganda iyo burundi xabashida etoobiya turkiga iyo maraykanka ee duulan gaaleedka ku jooga dalkeenna muslimka ah ee soomaaliya waxay ka geysteen waddankeenna xasuuq bahalnimo oo ay ka wadeen muddo dhowr iyo toban sannadood ah boorarkii ay isku soo qariyeen ee nabad ilaalineedna waxay ummadda ugu beddeleen boob iyo barakicin baahsan taasoo ay usii dheer tahay sicir barar kadib markii bulshada soomaaliyeed lacagahoodii shilinka badda lagu shubay ghaza waa dhul kale oo muslimiintu leeyihiin weliba dhulalkii barakeysnaa ee shaam maantana waxaa la abaabulayaa in murtadiin ku aftirsata soomaali iyaga oo ka garab dagaalamaya yuhuudda lagu daabulo halkaas si yuhuudda xaaqidiinta ah caratuur ugu noqdaan xabadda sahayanada sidaba loogu adeegsado gudaha waddankooda soomaaliya iyagoo ku faanaya in ay garab iyo gaashaan u yihiin murtadiintaas gaalada duulaanka ah mahadsanid cabdulqaadir saraakiil iyo askar murtadiinta ka tirsanaa ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday silsilado weeraro ah oo saacadihii lasoo dhaafay ay mujaahidiintu ka fuliyeen degmooyin ka tirsan gobolka bay howlgal qarax ah ay ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana qaraxan uu xalay ka dhacay gudaha magaalada baydhaba waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah sidoo kale qarax ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen degmada bardaale ayaana la eegtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana jira khasaare gaaray cadowga islabaay howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada diinsoor ayaana la eegtay goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaad iyo saraakiil ka tirsan murtadiinta qaraxaasi ayaa lagu dilay murtad lagu magacaabi jiray bare islamarkaana ahaa xildhibaan deegaan iyo guddoomiye xaafadeed waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah dhanka kale faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaalkii shalay maleeshiyaadka murtadiinta lagu jebiyey ee ka dhacay afaafka hore ee degmada baardheere dagaaladaas oo lagu dilay sagaal askari tiro kalena lagu dhaawacay ayay mujaahidiintu kusoo khaniimaysteen toddoba qori oo a k afartan iyo toddoba ah iyo hal qori oo b k m ah wiilka madaxweynaha dowladda uganda ayaa ku dhawaaqay in ay si rasmi ah u jareen xiriirka kala dhexeeyay dowladda turkiga sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen camaar cabdulqaadir waxaa sii xoogaystay khilaafka u dhexeeya xukuumadda dabadhilifka turkiga iyo dowladda saliibiyadda yuganda kuwaas oo bilihii lasoo dhaafay eedeymo isku dhaafsanayay warbaahinta war rasmi ah oo ka soo baxay taliska guud ee ciidamada xukuumadda kambala ayaa lagu sheegay in uu go'ay xiriirkii u dhexeeyey labada dowladood islamarkaana ay muhiim tahay in muwaadiniinta atraagta ah ay baasaboorkooda ka xirxirtaan waddanka muhuusi kanurugaba oo ah taliyaha guud ee ciidamada difaaca yuganda ee loo yaqaan u b d f ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa ekis wuxuu ku sheegay in wax walba oo kala dhexeeyey turkiga ay soo idlaadeen waxaan horayba u jaray dhammaan xiriiradii iyo wax kasta oo la xidhiira turkida ku sugan yuganda waa in ay alaabtooda soo xirxirtaan oo ay dalkeenna ka baxaan sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah ayuu yidhi taliyaha ciidamada yuganda wiilka uu dhalay baadari musafeni wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta ugu sarraysa ee talada waddanka ay ka go'do wuxuuna shacabka yugandhayska ah ugu baaqay in ay isugu soo baxaan afaafka hore ee safaaradda yuganda ee magaalada kambala inkastoo yuganda ay sheegayso in ay jartay xidhiirka kala dhexeeya xukuumadda ankara haddana weli wax jawaab celin ah kama soo bixin wasaaradda arrimaha dibadda turkiga oo arrintan ku aadan mahadsanid camar kulan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe iyo beesha shanta agoonyar gaabane ayaa kusoo dhammaaday degmada miirtaqo kaasi oo laga soo saaray bayaan ka kooban qodobo dhowr ah sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman wuxuu ahaa kulan nawci ah oo ka dhaca degmada miirtaqwo kaasoo ay ka qaybgaleen culimmada nabadoonnada waxgaradka iyo hoggaanka beelaha shanta agoonyar gaabane waxaana kulanka sidoo kale goobjoog ahaa mas-uuliyiinta ugu sarraysay wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ugu horeyn waxaa madasha laga akhriyey bayaan dhowr iyo toban qodob ka koobnaa oo ay soo saareen nabadoonnada iyo waxgaradka shanta agoonyar gaabane qodobka koowaad ee ay ku heshiiyeen wilaayadda islaamiga ah iyo oda- iyo odayaasha dhaqanka ee agoonyar gaabane waa in jufo kasta ay ku urursato hubkeeda goob uu gacanta ku hayo nabadoonkoodu lagana waayo qof hub ku dhexaysata dhulka beesha agoonyar gaabane in odayaasha ay soo gudbiyaan dadka ama deegaanka aysan damiin ka noqon karin si wilaayadu uga howlgasho in odayaashu ballan qaadaan in ay mas-uul ka yihiin ciddii gaadmo loogu dilo dhulka beesha agoonyar gaabane cid kastaba ha dishay in shanta beelood ee kala ah reeraadan cabdalle buraale gaballe iyo celi oo dhammaan ka wada tirsan beesha agoonyar gaabane wixii ay sameeyaan lagala soo xiriiro nabadoonnadooda waa in odayaashu kitaabka qur-aanka ah ku dhaartaan si ay daacad ugu noqdaan wilaayadda islaamiga ah halkaasna uu ka dhaco is-aamin buuxa in wilaayada iyo beesha agoonyar gaabane ay isla duugaan wixii maanta ka hor dhacay oo maxkamad u ballansanayn beeshana la gaarsiiyo fariintaas in shanta beel culummo iyo caami ay ka qayb qaataan xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo in ay gaarsiiyaan dacwada dhammaan deegaanada ay degto shanta jifo ee agoonyar gaabane namber toban qofkii ama gacantii waxgeysata ee disha ama dhaawacda waxaa lagu samayn doonaa mooraduug oo ah in gacanta wax geysata qoyskii iyo qaraabadiisa dhow laga qaadi doono wax alla wixii xoolo ay haystaan kuwaas oo aan ku jirin magdhowga waxaa ku saxiixan dhanka wilaayada waaliga wilaayada shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise koba ku dukaday dhanka nabadoonnada beesha agoonyar gaabane namber kow mukhtaar xuushuw xasan namber labo macalin daahir maxamuud muke namber saddex sheekh xasan cali xuseen namber afar maxamed abuukar shamuuq namber shan axmed sheene wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu intaasi kadib qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ee ka qaybgalay kulanka ayaa soo dhoweeyey bayaanka ay soo saareen iyagoo ugu dambeynna baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadka ku abtirsaday iyaga ee ku jira safka cadowga allah bismillahi alxamdulilah waxaan u aragnaa arrin ballaaran oo aad iyo aad u wanaagsan ay aheeday sideedaba waxa maanta halkan loo fadhiyey oo looga hadlaya waxay aheeday amniga guud ay aheeday si ay wilaayadu iyo dad odayaasha dhaqanka iyo beesha ay isu garabsadaan sideedana wuxuu kusoo dhammaaday is-afgarad iyo guul ayuu kusoo dhammaaday Ee, wilaayadana aad baan uga mahad celinay shirkan ay qabatay maadaama uu yahay shir ka turjumaya labada dhanba oo amniga wilaayaduna ay ku jirto halka shacabkuna uu ku jiro beesha agoonyar gaban marka arrintaas way soo dhoweysay gacmo buuxday ku soo dhoweysay gacmo furanay ku qaabishay haddana waxaan rajaynaynaa wixii lagu wada ballamay inaan dhaqan gelinno insha allahu tacaala waxaan ka qayb galnay annagoo agoonyar gaabana ah shir walaayadda islaamiga ee shabeellada dhexe ay ku qabatay miir taqwe waxaa lagu guulaystay in laysku fahmo wax kastoo qaladaadahoo horoo dhacana layska cafiyo waxa dambana ee ciddii ka waantoodana ee loo caqli celiyo maanta waxaan joognaa maalin farxad leh oo kulan ku yaala miir taqwo shanta agooyar isugu timiday waxay ka heshiisay ambay ku heshiisay ninkii walaayada iyo agooyar gaabana ka soo horjeeda inay isu kaashato cadawa saasay isu kaashatay ninkii kala faquuqayana il iskula aragto ninkii macaawisley lagu tilmaamana hadduu war yeelaya la soo gelsho gudaha hadduu war diidana allow naga saar la yidhi amba la soo qabto saasaan ku heshiinay Ee, gogoshan waxaa ka dhacay ee, in walaayada islaamka iyo shanta goor gaabane ay iswaafaqday oo dhinaca ay isula jeesatay gacmaha ay isqabsatay intaasaa ka dhacday iyo aad dhinaca laysula wanaagsanaya Aa, macawislayda waddanka soo gashana in ay ka waantoobaan ayaa laysku raacay cid allaale ciddii falgeysatani gacmo xoog lagu soo wada qaban doono haddii la qadaro xoolahoodan la wareegi doono insha allah waa qayb ka mid ah kulamada inta badan ka dhaca shabeellada dhexe ee u dhexeeya qabaa'ilka dega wilaayadaas iyo mas-uuliyiinta wilaayada shabeellada dhexe mahadsanid abu ayman kooxda riddada soomaaliya ayaa cagaf gelisay cisbitaal ay jiifeen dad bukaano ah iyo masjid ku yaal magaalada caasimada ah ee muqdisho walaalkeen cabdulqani moxamed ayaa warbixinta warkan inoo siyaanba qaadaya magaalada muqdisho waxaa saacadihii lasoo dhaafay laga diiwaangeliyey dhacdo hadalheen weyn dhalisay taasi oo qayb ka ah dhulboobka uu xasan gurgurta ka wado caasimadda maleeshiya hubaysan oo kooxda ridada ka tirsan oo wataa cagafta wax dumisa ayaa weeraray cisbitaalka xamar iyo masjid ku agyiilay cisbitaalka ay cagaftu gashe ayaa xilliga la duminayay waxaa ku jiray dad bukaano ah howlwadeenada cisbitaalku waxay sheegeen in goobta ay jiifeen bukaano ku jiray xaalado degdeg ah waxay sheegeen in cisbitaalka ay u haystaan sharciyad iyadoo aan wax digniin ah la siina cagaf la geliyey looguna hanjabay in si dhammaystiran loo dumin doono waxaa dhacdaa xalay gelinka dambe in cagaf ciidamo waardiyeynayaan burburin ka samaysa qeybo ka mid ah isbitaalka xamar xilliga burburinta dhaceysay bukaanada loo adeegaya gudaha isbitaalka ayay ku jireen qaarkood xaalad emergency ah ayay ku jireen dhakhaatiirta way shaqeynayeen waxaa meeshaas ka dhacay waxay ahaayeen arrin argagax leh oo argagaxaasna bukaanadii iyo dadkii xanuunsanaa ee la kulmeen iyo dhakhaatiirtii shaqaalihii shaqeynaya isbitaalka xamar ka shaqeynaya run ahaantii markaan wareysanay ciidanka waxay noo sheegeen in isbitaalka qeybihiisa kaleo dhanna la burburi doono dhulka isbitaalka uu ku yaalana waa dhul sharci ah adeega caafimaadka ahna waa waajib dowladda saarneed oo annaka dhakhaatiir ahaan aan qabanaynay oo dhakhaatiir waddanka wax ku baratay iyo kuwa caalamiga bulshada u shaqaynayeen gargaarkii la fidinayo caafimaad mid ka daranaya yimid oo ah in dadkii qolalkoodii in lagu dumiye ay noqoto arrintaasna waa mid hadda taagan waxaana siib dare ah in wax ogeysiisa aan hore loo bixin dhulka isbitaalka ku yaalana uu yahay dhulka sharci ah oo sharcigii saddex bilood ka hor lasoo hubiyey oo gobolka banaadir laga soo hubiyey oo sharci ah oo siddeetan iyo labadii ah xataa dhismihii siddeetan iyo labadii ah duminta masaajidda guryaha xarumaha caafimaadka qubuuraha iyo boobka dhulalka danta guud iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay waxay sanadihii dambe muqdisho ka noqdeen astaan lagu aqoonsado nidaamka xasan sheekh maxamuud kaasi oo caasimadda ka barakiciyey kumanaan qoys oo u badan danyar mahadsanid cabdulqani beeshan birifle ee degtay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa deegaan hoostaga degmada kurtunwaariga ka furtay madaraso lagu baranayo qur-aanka kariimka iyo culumtiisa walaalkeen cismaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya waxay ahayd xaflad siyaar saraa loo soo diyaariyey laguna furayey madarasada mucaad ibnu jabal taas oo lagu baranayo qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa waxaana laga furay deegaanka dhagagurow oo hoostaga degmada kuntuwaarey ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose madarasada waxaa furatay beesha mirifle oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaana lagu dahafuray ku dhowaad boqol arday kuwaas oo ku baran doona madarasada qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa halkii lagu furayey madarasada waxaa ka soo qayb galay culimo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada kuntuwaarey waxgarad salaadiin waalidiin maamulka macallimiinta iyo ardaydii loo furiyey madarasada ugu horreyn sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa goobta ka jeediyey kelimad ku saabsaneed furitaanka madarasada cusub ikhwaanii fillaah ilaahay baa mahadsan subxaanahu wa tacaala ilaahayga kulankan khayrka badan xafladda yacni lagu soo bandhigayo furitaanka dugsiga kan qur'aanka ama madarasada tan mucaad ibnu jabal deegaankan dhegagurow beesha miriflana dugsigan ay furatay qur'aanka waxaan leenahay ilaahay subxaanah wa tacaala ha ka dhigo qur'aanka ilaahay subxaanah wa tacaala madarasadii lagu weyneynayey sidoo kalena maaragtay ilaahay subxaanah wa tacaala loogu camalfalayy qur'aankiisii allah subxaanah wa tacaala inuu nooga dhigo meeshii lagu difaacay qur'aanka ilaahay subxaanah wa tacaala inuu ilaahay ka dhigo subxaanah wa tacaala taasana ilaahay uga baryayna subxaanah wa tacaala ikhwaanii fillaah intaasi kadib qaar ka mid ah waxgaradka iyo suldaanka guud ee beesha mirifle ayaa goobta ka hadlay iyaga oo si weyn u soo dhoweeyey furitaanka madarasada cusub ee laga hirgeliyey deegaanka dhagagurow oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada kuntuwaarey ee wilaayada shabeellada hoose odayaashii deegaanka haddaanu nahay inaan u hiilino diinta inaan kor u qaadno inaan maaragta cadowgeediina la jihaadno diintiina koraan u qaadaynaa alxamdulilah ciyaalkeennana waxaan leenahay ugu ducaynaynaa in ilaahay wax fahansiiyo annagana aan ku dadaalno wabilaahi towfiiq beriga waxaan joognaa madarasadihii dhagagurow laga furay aan joognaa ilaahay baa ku mahadsan in oo haddii ilaahay raa diinta ilaahay aan horumarino aan u taagannahay haddii ilaahay idmo ilaahay weyne waaxidka hanugu guuleeyo madarasadan iyo madda kale oo hadda aan u soconno galabta tagi doono iyo kuwo kaloo badan oo na sugaayaba loolinshani oo ah ina jaahiliyadii horaanjarte lakubaha ilaahay kitaabshay laka dhagama shareecada islaamka laka dhagada madarasa yalla ku fadahoaye ma aragna merfle beesha merfle gobolka shabeellaa hoos hadnama shanga furunayti geeka lami laka darohaye may dhiman tumon i labaatan i sedde waxaan maanta farxad noo ah oo aan maanta reynreyn wax kasta binu aadan ku farxa aan ku faraxsannahay ubadkayni maanta waxbarashadiisii geeka way roogne hele dugsiyadii lahaan baraarugi oo geeka walayadaha kati odayaalkii kahem baraarujingii hool socota alxamdulilaah uma alxamdulilaah meelfaylo walnii marahayan ilaahay way ku rajeena insha allahu tacaala ini sida isi kufayla waaldana ya ilaahay ku rajeena insha allah anti dhimananin dhimaasir aada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat war iid handhawayaane tuuladu mnugeeka roogna akhyaartiya iyo maamulshe oo madrasada mucaad ibnu jebelni dhiseen ku qiibgaadasho fadan i garab istaag badan ku helni ardaydii xareeyen maadhinshoo dhex fadhiye walaylana maasha allah tabaaraka watacaala ilaahay barkaaya madiilaka aflaaxa diintilaka barda ilaahay haka dhiko guud ahaan haddii aan maran hadala mirafla waa madrasatii lixaad oo degmada kurtuwaarey goob kumid ee laku furo madrasadun tan todobaadna insha allahu tacaala darkaha ka jarta yeena walku dheegi doona idaacadda ha furaana hoob ilaahay edma mar fadheeda hore aan sii wadaana ilaa iyo talagalkii unalahayni gobolka shabeellada hoose meel allaala meeli unanga talagalnay inuuna madraso jeyna iniyo jeeyaan insha allahu tacaala beelamirfin walilaha boqolkiiba lama boqol ama hasintiin maamulka islaamiga ah ee degmada kuntuwaarey ee wilaayada shabeellada hoose ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sii dardargeliyey xoojinta dacwada furitaanka goobaha lagu barto cilmiga sharciga ah iyadoona sidoo kale deegaano hor leh oo hoostaga degmada ay ka dhici doonaan munaasabada noocaani ah oo lagu furayo goobo lagu barto diinta islaamka mahadsanid dhuubow ugu yaraan afar iyo toban qof ayaa ku dhintay halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib qarax weyn oo ka dhacay bakhaar hubka lagu keydiyo oo ku yaal waqooyi galbeed dalka suuriya walaalkee nuur cali warsame ayaa warbixinta warkan inoo
wararka ka imaanaya waqooyi galbeed ee dalka suuriya ayaa sheegaya in ugu yaraan afar iyo toban qof ay dhinteen halka kow iyo toban kale ay dhaawacmeen kadib qarax ka dhacay bakhaar kumeel gaar ah oo ku yaala agagaarka magaalada sarmada ee gobolka idlib tirada khasaaraha ayaan weli ahayn mid kama dambays ah bakhaarka ayaa loo isticmaali jiray in lagu ururiyo hub iyo haraadiga dagaalka ka hor inta aan meel kale loo qaadin wasaaradda difaaca suuriya waxay sheegtay in qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda ay ku dhaawacmeen dhacdada kooxaha gurmudka iyo difaaca madaniga waxay ugu yaraan ayaa goobta gaaray iyagoo deminaya dabka daadgureynayana dadka dhaawacmay islamarkaana hubinaya goobta sababo la xiriira jiritaanka walxo qarxa oo aan qarxin qarax waxa uu sidoo kale sababay burbur ballaaran oo gaaray dhismayaal ganacsi iyo warshado ku dhow goobta waxaa muddo la hakiyey waddada muhiimka ah ee isku xirta sarmada iyo idlib kadib markii haraadiga dagaalka ay ku firdhadeen agagaarka waddada sababta rasmiga ah ee qaraxa weli lama shaacin waxaana socda baaritaano iyo howlgallo lagu xaqiijinayo in goobtu ammaan tahay dowladda daaquudka suuriya ayaa sidoo kale ka digtay in khasaaruhu kordhi karo maadaama qaar ka mid ah dhaawacyadu ay culus yihiin dhacdadan ayaa ku soo beegmaysaa xilli magaalada idlib ay marar kala duwan ka dhaceen qaraxyo la xiriira kaydinta hubka iyo haraadiga dagaaladii muddada dheere ka socday waqooyi galbeed mahadsanid abuusheyba ugu dambeyntiina wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa deegaan ka tirsana wilaayadaasi kusoo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo kasoo baxay safka cadowga allah walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya waa askar toobadkeenayaal ah oo gaarayay ilaa laba taa'ibin ah oo lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ee galgaduud kuwaas oo kasoo toobadkeenay falkii gaalnimo ay ku jireen islamarkaana soo faarujiyey safafka maleeshiyaadka murtadiinta toobadkeenayaashan ayaa qayb ka kale ahaa maleeshiyaad ay kooxda ridada soomaaliya kusoo tababartay xerenacnac iyo deegaanka xanan buure kuwaas oo loo diyaarinayay inay duulaan ku noqdaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka taa'ibiintan ayaa markii toobada loo qabtay kadib waraysi ay la yeelatay idaacadda islaamiga andalus kaga warbixiyey qaabka ay ugu biireen safka riddada iyo sababaha ku kallifay inay ka soo baxaan safka cadowga dagaaladii ay ka qayb galeen iyagoo ugu dambeyn ka hadlay sida loogu soo dhoweeyey wilaayada islaamiga ah ee galgaduud islamarkaana farin u diray haraadiga cadowga allah waa cabdisamid nuur cali maxamed oo kasoo hadlaya degmada caligaras insha allahu tacaalaa waxaan ka tegey meesha la yidhaahdo alqaaxle waxaan aaday dhowsamareeb waxaan tababar u galay niman mushrikiina oon ilaahay iyo rasuulkiisa aan aqoon muddo laba bilooda aan tababar ay ugu haayeen tababarka waxaan ku qaadanay meel la yidhaha xeroboorey haddii allaba kuu roon yahay waxaan isku khilaafnay aniga garka sunnada xiir shaaribkana reeb aan ka aqbali maa markaa ereeba jirjira la ii geysta gacanteyda xataa buqaa wax gaarin waxyaabaha la yaab kale adiga ninka laa gabdhuhu iyo raggu waxba isma duushaan gabar surwaal sidataa oo haddii allaba kuuroon yahay shaati waata oo ninka laa rag dhex joogta haddii allaba kuuroon yahay hadda meeshaas waxay tahay waa ujeedaa meel haddii allaba kuuroon yahay adiga ama diin asaga geedana ama ay ka muuqato midna maaha oo maamulka oo walaayada si wanaagsan ii soo dhaweeyeen si qurxan ii soo dhaweeyeen dad gabadhnimo ka muuqato sharafu ka muuqato diinu ka muuqato asluubu ka muuqato meel nadaam kala dambeyn leh oo haddii allaba kuuran yahay aan cid cid ku xid gudbi karta aan la harag lagu kala baxayo labadii qofood ishaysata sharciga lagu kala baxayo yaa aan u nimidoo kuna soo dhowaan waxaan fariin u diraa walaalahay xagga ee joogay oo gaaladu ay soo dirsatay oo dabadhaqa u ah inay kasoo toobad keenaan walaalahoodna u yimaadeen garabna ay u noqdaan ayuga dalkooda iyo diintoodana ay difaacdaan magacayga saddexan waa maxamed cabdirasaaq maxamed xirsi waxaan ka soo raacay nimanka calal uusta ah magaalada muqdisho xilligan waxay ahayd labada kun iyo sagaaliyo tobankii waxaa meelaha leegeeyey waxaa ka mid ahaa tababar laba bilood iyo dhowr casho baan qaatay waxaana ku qaatay xirnanac waxaa la geeyey janaale awdhigle beriire siib icaanole afgooye meelaha aadka aan dhibaatada aan ugu arkay waxaa ka mid ah siib icaanole dagaal qabsaday waa jira oo aad uga soo cararay oo aan bila qori ahaa qaybta waxaan ka tirsanaa qolada dhololka baarta oo hoos tagta hogaanka dhismaha iyo sancada muddo sideed sano ah baa ka tirsanaa wilaayada ceelgaras ay soo dhaweeyeen wax xumaana kama dareemin
taa'ibiintan lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa qayb ka noqonaya askar taa'ibiin ah oo toddobaadyadii lasoo dhaafay si raxanraxan ah u soo gaarayay wilaayaadka islaamiga kuwaas oo soo faarujinaya safka riddada mahadsanid marwan guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu